bsm illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla ashraf اlanbiyaai wاlmursaliin sayidina muxamedi wcla alihi wasaxbihi ajmaciin waa darsigeennii boqol iyo koob iyo sagaashanaad ee kitaabkii alraxiiq اlmakhtuum fatxu maka ayaan soo gebagabeyneynaa wax alla wixii ku saabsanaa ee kusoo arooray kutubaha taariikhda intaasay ku dhammaadeen hadda waxa weeye faallo uu ka saarayo mu-alifka sheekha kitaabkan qoray faallo uu ka saaray ayaan kusoo gebagabayneynaa tilka taas aan ka soo sheekaynay hiya iyaduba ghaswatu fatxi makka waa duulimaadkii maka lagu furtay maka ay islaamka ugu soo gacan gashay wa hiya khaswadaas hiya iyaduba almacrakatu waa macrakadii alfaasilatu ee lagu kala baxay uu islaamku ku guuleystay waalfatxu guushii weeye al acdamu ee weyn ee weynanka badnayd alladii kaasoo fatxigaas iyo guushaasoo qadaa cagtamariyey oo baabi'iyey oo tirtiray qadaa calaa haddaad maqasho af carabiga waa wax la baabi'iyey oo raad danba aan lahayn qadaa calaa baabi'iyey calaa kayaani alwathaniyati kayaanna waa jiritaanka jiritaankii ku salaysnaa in wax qoryo iyo dhagxaan iyo camuud iyo waxaas la caabudo ayuu wuxuu tirtiray qadaa'an baabi'in iyo tirtirid baatan oo go-an walam yatrug ugamana tegin libaqaa'ihaa wathaniyadaas iyo in la caabudo sanam oo waxa diin laga dhigto inay sii jirto majaalan boos ama meel meel dambe u hadhay aysan jirin walaa mubariran iyo wax marmarsinyo oo dambe fii rubuuci aljasiira alcarabiya jasiiradu ekeyda carabta dhexdeeda inay dib dambe uga jirto boosna kuma le marmarsinyana kuma leh sidaa daraaddeed baa rasuulku wuxuu yidhi jaziira alcarabiya innaha laa tasluxu lidiinayni laba diinood haba haba looma ogola laba diinood islaamka waxaan ahayn diin aan islaamka ahayn looma ogola sidaa daraaddeed baa dadkii wathaniyiinta ahaa ama mushrikiintii waxaa muddo ayaa la siiyey saan ku sida ku ku xusan suuratu towba muddo ayaa la siiyey afar bilood ninkii muddo lahaana muddadiisii kii aan muddo lahaynna afar bilood baa la siiyey afar bilood kadib mushrik lama ogola laakiin dadka diinaha kala haysta sidaas ma aha jizi iyo waxbay bixinayaan maahane diintooda lama baabi'inayo laakiin tani diin baysan ahayn waxaa loo baabi'inayaa koon diin baysan ahayn faqad kaanad waxay ahayd caamatu lqabaa'ili qabaa-ilka carabta ee jasiiradda carabta degan waxay ahayn dhammaantood waxay ahaayeen tantadiru mid sugaysa uun oo ka war sugaysa ka war sugaysa ama ka dhur sugaysa oo fiirsanaysa oo daawanaysa maadaa maxaa yatamakhadu ka dhalan doona ilmahay dhali doontaa maxay tahay way foolane maadaa waxaa yatamakhadu ka foolan doono oo markay foolatana ka dhalan doona canhu xaggiisa alciraaku hardanka hardanka ka dhexeeya wal istidaamu iyo iyo legdanka waa islamadun ciraaq iyo istidaamna fooda la ysku dhufanayo alciraaku hardanka wal istidaamu iyo hardanka alladii kaasoo kaana ahaa daa'iran mid ka taagan bayna almuslimiina muslimiinta dhexdooda iyo wal wathaniyiina kuwii wathaniyiinta ahaa ee sanamyada caabudaya ee qureysheed wa kaanad waxay ahayd tilka alqabaa'ilu qabiilooyinka carbeedna waxay ahayd tacrifu tii og jayidan si fiican u og ana alxarama xaramka makaad laa yusaytiru calayhi inuusan qabsanaynin uusan gacanta ku dhegaynin ilaa man qof maahane qofkaasoo dibadda intuu uga yimaado kaana ahaaday cala alxaqi xaq ku sugan maahane maxaa kaa kusu maxaa kaas agtooda saas ka dhigay waqad kaana wuxuu ahaa wa kaana wuxuu ahaa qad ta'akada arrintaasi kii ay sii adkaatay ama sii sugnaatay ladayhim agtooda hada alictiqaadu rumayntaas aljaasima ee go-an een muranka lahayni aya ta'akudin adkaantii oo dhan qabla nisfi lqarni qarni nuski wax ka horeeya nus qarni wax ka horeeya yani konton sano ka hor xiina markii qasada ay soo aadeen ay u soo qasdeen asxaabu lfiili nimankii maroodida watay ee abraha uu hogaaminayay hada albeyta gurigan ilaahay iyo beytkan ilaahay oo fa uhlikuu la wada halaagay oo wajuciluu laga dhigay ka casfin bal ma'kuulin oo la ruugay ban la ruugay laga dhigay marka mar haddiiba marka maka uu islaamkii qabsaday uu rasuulku qabsaday waxa weeyaan carab oo dhani markaasay go-aan gaadhay inay islaamaan wa kaana wuxuu ahaa sulxu lxudaybiyati heshiiskii xuseybiya xudaybiyana wuxuu ahaa muqadimatan hordhac ayuu ahaa wa tawti'atan iyo hordhac gogolxaag wa tawti'atan gogolxaag oo bayna yaday hada alfatxi alcadiim guushan weyn horteeda ah maxaa jira wuu sii gogol xaadhay suu ku ahaa amina annaasu dadkii ayaa amni iyo nabadgelyo helay bihi heshiiskaas oo sulxulxudaybiya ayaa dadkii heshiis ku hela- ku heleen markii la heshiiyey oo ruuxa- ruux waliba uu amni helay wa kallama wuu la hadlay bacdu bacduhum qaarkood bacdan qaarka kale ayuu la hadlay waa la wada hadlay wa naadarahu dadkii waxaa laga dooday fil islaami islaamka ayaa laga dooday oo dadkii muslimiinta ahaa ayaa sharxay oo waxa la wixii shaki dadka ay qabeen ayay yay ka dhaadhiciyeen oo ay ka qanciyeen wa tamakana waxaa u suurto gashay man qofkii ikhtafaa dhuumanaya oo min almuslimiina muslimiinta ka mida bimakkata maka ku dhuumanaya waxaa u suurto gashay min idhaari diinihi diintiisa inuu muujisto iyo wadacwati ilayhi diinta diintiisa inuu dadka ugu yeedho iyo walmunaadarati calayhi inuu ku doodo uu dood ka galo uu dadka qanciyo munaadarada waxa weeyaan waa dooda islaamkuna doodaasuu ku salaysan yahay iyo isqancinta wa dakhala waxaa soo galay bisababihi arrintaas heshiiskaas ulxudaybiya iyo inuu dadkii furfurmay in la isdhex galay in la dooday kathiirun dad badan yaa fil islaami islaamka ku soo galay waxaana laga dheehanayaa xataa intii ana cadad aljeysh alislaami ciidanka islaamka tiradiisu alladii tiradaaso ama ciidankaasoo lam yazid aan marna ka kordhin ama ka siyaadin fi lghasawaati asaabiqa duulimaadkii kan ka horreysay fatxmaka ka horreysay calaa alaaati calaa halaati aalaafin saddex kun marna mayna ka kordhi jirin idan maanta oo maka markii la qabanayay huwa ciidanka islaamkuba yaskharu wuxuu kor u dhaafay wey yaskharu wuxuu ka daadaadanaya wey shaygu markuu intuu buuxsamo u daadaadanaya yaa la yidhaah yaskharu wuxuu la daadaadanayaa uu gaadhay fii hadihi alghaswati duulimaadkan fii casharati aalaafin toban kun marka saddex ilaa toban waana hadda hal sano un maxaa jira sulxulxudaybiya laba sano dhe sulxudaybiya sanadkii lixaad baa la galay sanadkii toddobaadun baa la joogay sanadkii sideedaadna waa la yimid laba sano wax ka yar yaa intaasoo goor la laba laabmay la saddex laabmay taasna daliil waxay u tahay tirada soo islaamtay inta ay la eg tahay wa haadihi tantada alghaswatu ee duulimaadkan maka lagu furtay alfaasilatu ee lagu kala baxay dee oo khalaas qoladii qureysheed ay meesha kaga baxday fataxat waxay furtay acyuna annaasi dadka indhahooda ayay furtay wa asaalat waxay ka zuulisay ama ka qaaday canhaa dadka indhahooda waxay ka qaaday aakhirat sutuuri daboolada kii ugu dambeeyey intii dabool saarayd indhaha kii ugu dambeeyey ayay ka qaaday allatii dabooladaasoo kaanad ahayd taxuulu mid ku kala dhex jirta beynahaa dadka indhahooda iyo wa bayna alislaami islaamka dhexdiisa wixii ku kala dhex jiray daboolkii ugu dambeeyey ayay qaaday wa bi hada alfatxi guushan iyada ah yaa saytara almuslimuuna muslimiintu waxay gacanta ku dhigeen cala almowqif asiyaasi mowqifka iyo talada talada siyaasadeed ee maamul ee dowladnimo waay cala almowqif asiyaasi talada dowladnimo iyo wadiini iyo midda diidnimo diinnimo kilahima labadoodaba macan iyagoo wada jira ayay gacanta ku dhigeen fii tuuli ljasiirati alcarabiyati jasiirad wakeyda carbeed dherarkeeda iyo wa cardihaa ballaadhkeeda waan dhammaanteedba faqad intaqalat waxaa usoo wareegtay ilaahi muslimiinta waxaa usoo wareegtay assadaaratu diiniya horyaalnimada diineed yaa usoo wareegtay iyaga horyaalnimada diineed ayaa usoo wareegtay oo diin kale ma jirto wazacaamatu dunyawiya iyo hogaanka adduunyo labadaba way usoo wareegeen hadda af carabiga labadooda waxaa lagu yidhaha labadan eray uu sheekhu saas leeyahay asulta aruuxiya wasulta azamaniya saasaa la dhahaa af carabiga fatawru xilligii marka xilligii alladii xilligaasoo kaana ahaa qad bada-a kii bilowday bacda sulxu lxudaybiya heshiiskii xudaybiya kadib bilowday oo lisaalix almuslimiina muslimiinta xaggooda u socday oo ama u janjeedhay qad tamma wuu dhammaystirmay wa kamula wuuna buuxsamay bi hada alfatxi almubiini guushan cad een cidi ka murmi karin ayuu ku buuxsamay kuna dhammaystirmay wabaada marka waxaa bilowday haddana bacda daalika markaa kadib dowrun xilli kale ayaa bilowday aakhara oo kale xilli aakhara oo kale oo kaana ah isaga qudhiisu lisaalixi lmuslimiina muslimiinta xaggooda u xaglinaya u jeeday u janjeedhay tamaaman isagoo dhammaystiran oo cid kale oo wax wadataaba aysan jirin wa kaana waxaa ahaaday lahum muslimiinta fiihi xilligan dambe assaytaratu gacanta sare inay ku hayaan cala almowqif talada ah wax alla wixii tale eh ka jira jasiira carabiya oo dhan nooc kastaba haatee tamaaman si dhammaystiran oo cid mucaarad ku ah ama cid kasoo horjeeda ama cid la qaybsan karta aysan jirin walam yabqa uma usan hadhin liaqwaami alcarabi qowmamkii carbeed uma hadhin ilaa an yafiduu iyagoo erga ah oo wufuuda inay u yimaadiin maahana ilaa rasuulilaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam oo fa yactaniqu lislaama islaamka ay qoorta gashadaan ictinaaqa waxaa la yidhaah wixii aada qoorta gashato marka waxaa lagu shabahayaa gelitaanka aada islaamka gashay waxaad qoorta sudhatay oo kale oo fa yactaniqu lislaama islaamka ay qoorta sudhaan islaamka ay galaan baa laga wadaa kadib markay galaanna wayaxmilu ay xambaaraan dacwatahu islaamka dacwadiisa ila alcaalami caalamka ay u qaadaan waqad tama waxaa dhammaystirmay isticdaaduhum diyaargarowgoodii lidaalika arrintaas ay u diyaargaroobeen fii sanatayni aatiyatayni laba sano oo hadhay laba sano oo u hadhaybaa cimriga rasuulka ka hadhay iyo intaasna ku dhammaystirantay marka intaasi waxa weeyaan waa marxaladii maaragtay kale maraaxil ayaan soo maraynay hadda waxaan hadhnay waxaa inoo hadhay marxaladii ugu dambeysay oo ahayd marxaladii diinta islaamka lasoo wada galay ee addukhuulu fi diin illaahi afwaajan koox koox iyo fawj fawj loo soo gelaya diinta islaamka almarxalatu athaaniya athaalitha dheh xilligii saddexaad xilligii saddexaad maxaa jira maka markii madiine loo soo hijrooday xilliyada la galay wuxuu ahaa marxaladii la dhihi jiray aanu u bixinay amuu sheekhu u bixiyey marxalat binaa almujtamac alislaami bulshada islaamka markii la dhisayay oo ka koobnayd in masjidkii uu rasuulku dhiso sala allahu calayhi wasalam muhaajiriin iyo ansaar uu walaaleeyo saxiifatu lmadiina ama dastuurkii madiinana la qoro oo kala habeynayay cilaaqada u dhaxaysa muslimiinta iyo muslimiinta dadka aan ahayn u- iyo muslimiinta dhexdoodaba habaynayay oo saxiifat lmadiina loo yaqaano ama miithaaqu lmadiina kaasi xilli buu ahaa xilliga ku xigana wuxuu ahaa xilligii kalu ahaa oo alkifaaxu daami halgankii dhiigga badan uu ku daatay oo igu waaweynaayeen beder iyo uxud iyo axsaab iyo ugu weyneyd kaasna wuxuu ahaa xilligii labaad buu ahaa haddana waa xilligii saddexaad xilligaas horena wuxuu kusoo afjarmay wuu kusoo gabagaboobay fatxu maka makaba haddii la furtay cid dambe oo dagaalami kartaay oo micnalihi ma jiraan almarxalatu athaalitha xilli furashada saddexaadna yaan soo gaadhay wahaya iyadu aakhiru marxalatin xilli furkii ugu dambeeyey oo min maraaxili xayaati rasuuli rasuulka sala allahu calayhi wasalam noloshiisa xilli fur xilli furadii ay soo martay xilli furyadii ay soo martay tii ugu dambeysay marxaladaas ama xilli furkaasi tumathilu waxay tusaale u tahay oy matelaysaa ay tusaale u tahay annataa'ija midhahii allatii midhahaasoo ahmarataa ay dhashay midhaha ay dhashay dacwatuhu rasuulka dacwadiisii alislaamiyata islaamka ahayd uu dadka diinta ugu yeedhayay midhihii ay ka dhashay ayay matelaysaa amay tusaale u tahay dacwadaas guushii ama midhihii ay gaadhay bacda jihaadin jihaad kadib dadaal noocyo badan jihaadka ka- lagu dagaalamayo keliyata ee xabadda la ridaya ma ah jihaadu dacwa iyo jihaadu sabri iyo waxaasoo idil jihaadkaasoo tawiilin dheer iyo wacanaa-in iyo dee kii lagu dagaalamayo kulli intaba yani jihaadka anwaacdiisa badan yuu rasuulku soo galay jihaadu dacwuu soo galay jihaadkii oo dhiigu ku daadanayana na wuu soo galay bacda jihaadin jihaad tawiilin oo dheer wa canaa-in iyo daal daal lasoo daalay lasoo rafaadiyey wa mataaciba iyo dhibaatooyin wa qalaaqila iyo rabshado lagu kiciyey rasuulka intaasoo rabshadood iyo fitanin iyo fitnooyin wa diraabaatin iyo qas iyo jaahwareer meel kasta looga kiciyey cadowgii islaamka saddexdiisii garab garabkii qureysheed kii yuhuudda kii munaafiqiinta ay hoosta uga jireen iyo kii qabaa'ilka reemiyiga ee hawdka degan iyo wa macaarika iyo dagaallo iyo wa xuruubin xuruub daamiyatan oo dhiig badan ku daantayoo waa jihaadha dacwada islaamku soo wajahday tiilata bidcin wa cishriina caaman dhowr iyo labaatan sano wa kaana wuxuu ahaa fatxu makkata maka furashadeed fatxu maka marka wuxuu kusoo aadayaa dacwadu markaas way koob iyo labaatan jirsatay koob iyo labaatan sano maxaa jira saddex iyo tobankii maka la joogay iyo sideed madiine la joogay marka la isku daro waa koob iyo labaatan marka laba sano unbaa hadhay wa kaana wuxuu ahaa fatxu makkata maka furashadeedii oo islaamka usoo ga- gacan gashay wuxuu ahaa huwa isaguba acdamu fatxin guulkii ugu weyneyd oo xasala calayhi almuslimuuna muslimiintu ay helaan fii haadihi alacwaami sanooyinkan intaasoo sano laga soo bilaabo maalintii rasuulka ay kusoo degtay iqra ilaa fatxi maka guushii la gaadhay tii ugu weyneyd bahayd maxaa jira magaaladii maka iyo xaramkii iyo meeshuu rasuulku ku dhashay iyo qurayshoo ka hor timid meeshiibaa islaamka u hogaansantay oo ahaydna meesha carab oo dhani ay fiirsanaysay de taqayara waxaa isbedelay liajlihi fatxigan iyo guushan daraaddii waxaa isbedelay majra al ayaami ayaamuhu waddadii hayeen dhabbihii ay waddadu hayeen tanna waxaa lagu shabihi biyaha webiga biyaha webiga biyihiisu waddada ay maraan meel bay u socdaan haddii la bedelo ay meel kale aadaan maalmuhu dhabbihii ay hayeen ayaa bed- yaa isbedelay wa taxawala waxaa isbedelay bihi ay bisababi haada alfatxi fatxigan daraaddii waxaa isbedelay jawu lcarabi carabta hawadii ay ku neefsanaysay oo dhan jawigii oo dhan baa isbedelay maxaa jira faqad kaana wuxuu ahaa alfatxu guushani waxay ahayd xaddan mid kala saartay xaddan meel lagu kala baxay faasilan oo kala bixiyey bayna asaabiqati calayhi wixii isaga ka horreeyey wax alla wixii ka horreeyey oo dhan iyo wa bayna maa bacdahu wixii ka dambeeyey iyo wuxuu ahaa wax kala saaray oo kala bixiyey maxaa jira fa ina qurayshan quraysh kaanat waxay ahayd fii nadari alcarabi carabta siday u aragto xumaata addiini nimanka diinta ilaaliya ayay ahaayeen wa anshaarahu nimanka diinta u hiiliya ayay ahaayeen waalcarabu wancareemina fii daalika arrintaa iyada a tabacun waxay u yihiin xidhiidh ama dabagalayaal bay lahum iyaga u yihiin taabic bay u yihiin niman arrintaa iyaga ku raacaya unbay yihiin fa khuduucu qurayshin quraysh haddii ay isdhiibto quraysh isdhiibitaankeeda islaamka isu dhiibto yuctabaru waxaa loo arkaa alqadaa'a baabi-intii ama tirtiridii al akhiira ee ugu dambeysay oo cala diini alwathani diinku sheegtii sanam caabudka la baabi'iyey fii jasiirati alcarab jasiirad wakeeda carabta micnahan intaasoo goor buu sheekhu soo sheegay waa ku celcelinuun si dadka ay maskaxdiisa si fiican ugu degto wa yumkinu waxaa suurtagal ah an nuqasima inaynu u qaybino haadihi almarxala xilli furkankada ilaa safxatayni laba baal ama laba bog inaynu usii kala qaybino mid waxaa la yidhaahdaa safxatu almujaahadati waalqitaal safxaddii jihaadka iyo dagaalka dagaalaa dhacay markaa ka dambeysay qaswatu xunayn iyo ay ka mid yihiin markaa kadib xilligan qaswatu xunayn iyo waxaa dhacay qaswatu tabuuk baa dhacay marka jihaad iyo dagaal la-aan lama ahayn marka waxaa jira gal ama bog jihaad wuu jiray iyo safxada kale oo la yidhaahdo safxatu tasaabuqu ashucuubi waalqabaa'ili ila ictinaaqi alislaam bogga kalena saasaa la yidhahdaa waxaa weeye tasaabuqu shucuubi shucuubta tartankoodii iyo waalqabaa'ili qabiilooyinka tartankoodii ila ictinaaqi alislaami islaamka soo gelitaankiisa ama inay qoorta sudhaan islaamka oo ay islaamaan ay ku tartamayeen dabcan shucuub wax la yidhaahdo oo hadda rasmi ihi ma jirin qabaa-il unba ahayn carabtu qabaa-il bay ahaayeen shucuubta waxaa la yidhaahdaa waa marxalo qabiilka ka dambeysa oo intay dadku isku milmaan qabaa-il kala duwan intay isku milmaan qabayaaladii iyo wixii ay iska baaba-ayaan oo dadku ay wax kala sheeganayaan kuwaasaa shucuub baa la yidhaahdaa saasay isaga dambeeyaan waa qabiila iyo shacab iyo umma ummadda ugu sarraysa wahaataani labadan asafxataani ee bog ama gal mutalaasiqataani way isku dheggan yihiin oo laba kala baxsan ma ah tanaawabata way ku kaltameen oo kolba mid baa sare maraysay micnihii wey mid baa xoogeysanaysay tanaawabata way ku kaltameen fii haadihi almarxala xilli furkan way ku tartam way ku kaltameen wa waqacad way dhacday kullu waaxidatin mid kasta oo minhumaa labadooda ka mid ihi khilaala al ukhraa ta kala dhexdeeda ay dhacday yacni iyadoo midi socota iyay ta kalena soo dhexgelaysay isagoo jihaadkii uu socdo yay shucuubtii imanays iyo qabaa'ilkii imanayeen oy dacwada gelayeen oo wufuuddii imanaysay wufuuddoo imanaysana jihaadka baa dhacayay saas weeye micnaha uu ka wadaa wawaqacad way dhacday kullu waaxidatin mid kasta oo minhumaa labadooda ka midii khilaala alukhraa ta kala dhexdeeda ayay dhacday marka way isku dhex jireen ilaa hase aatee annanaa anagu annaa anagu ikhtarnaa waxaan doorannay fi tartiibi alwadci kala hormarin dhicitaan se inkastoo ay isku dhex jireen inkasta ay isku dhex jireen laakiin haddana waan kala hormarinay say u dhaceen waan kala hormarinay marka jihaadka ayuu hormariyey markaasaa qaswatu xunayn baa kow ah iyo qaswatu daa'if iyo yayuu marka hore ka hadlay kadibna wufuuddii imaatinkeedii ayuu ka hadlay waxaan goosanay buu ihi ilaa annaa annaga ikhtarnaa waxaan dooranay fi tartiibi inaan inaan kala hormarino alwadci say u dhaceen an na'tiya inaan u nimaadno calaa dikri kullin mid kasta xusideeda iyo sheegideeda iyo ka sheekaynteeda iyo falanqaynteeda oo min asafxatayni labada bog ah mutamayizatan iyaga oo kala soocan oo kala madhan can ilukhraa ta kale iyadoo ka madhan laisma dhexgelinayo inkastoo markay dhacayeen ay isku dhex jireen laakiin walba goonideeda ayaa looga hadlayaa wa nadaran annagoo eegayna oo tixgelinayna ilaa safxati alqitaali ilaa anna safxata alqitaali in bogga ama galka dagaalka ah iyo ka hor imaadka lagu dhimanayo alsaqu inay ku dheganaansho badan tahay ku dheganaansho badan tahay lasqu waa wixii wax ku dhegan bimaa madaa wixii dhacay wixii hor horomaray ay ku dhegan tahay wa akharu ay badan tahay munaasabatan ku habboonaanta min alukhraa midda kale ay uga hab uga habboon tahay yaan qadamnaa waxaan hormarinay haa iyada safxadii oo dagaalka ayaan hormarinay fi tartiibi kale hor horumarinta iyada ayaan hormarinay markaasaa wuxuu ka bilaabay ghaswatu xunayn marka in sha allahu tacaala intaas ayaan darsigana ku daynaynaa wallahu subxaanahu wa tacala aclam